alxamdu lilaah rab alcaalamiin w sala allahu calaa muxamadi wcala aali muxamed wa sallama tasliiman kasiira waxaynu bilownay kitaabkii alarbacuuna annawowiya ayaynu bilownay markaa shalay muqadimada ayaynu akhrinay maantana waxaynu bilaabaynaa xadiiska ugu horeeya ayaynu ka bilaabaynaa in sha allahu tacaala axaadiistana waa axaadiis aad iyo aad u sii muhim ah iyadoo axaadiista nebigu sala allahu aleyh wasalam ay wada muhim tahay ayaa markaa axaadiista jawaamicda ah ee macaanida badan koobsanaysa ee usuusha culammadu ay ka cabbiraan ay si gaara muhimmad gaara u leedahay muhimmad gaara ay u leedahay marka aad iyo aad bay markaa u muhim tahay axaadiistan barashadooda iyo qaybistooda aad iyo aad ayay u muhim tahay xadiidka afartanka xadiis sheegaya ee uu sheikhu muqadimada inoogu sheegay oo inoo caddeeyey inuu daciif yahay aanu asixin walow duruqdiisu haba fara badnaataba eh waxaanu ku tilmaamayaa axaadiista dariiqyadoodu inay badan yihiin isxoojinaysaa inay tahay axaadiista dacfigoodu iyo taagdarradoodu aynay darnayn haddii daciifnimadoodu daran tahay xaalka caynkaasa isma xoojinayaan xadiiskanna badanka waxa weeye duruqdu waxaaba lagu xukumay wadci ama mawduuco inay tahay kuwa kalena dacfigoodu inay daran yihiin baa lagu tilmaamay marka dacfiga hadduu shadiid yaho daran yahay isma xoojinayso laakiin axaadiista nebiga sala allahu aleyh wasalam barashada la baranaayo iyo xafiditaanka la xayfidaayo iyo gudbinta dadka loo sii gudbinayo mid walba dee fadiilo ku soo aroorto caamaa jirta waanu inoo tilmaamay sheekhu qaala imaamu nawowiy raximah llah alimaamu nawowi waxau yidhi alxadiisu alawal xadiiska koowaad can amiiri lmu'miniina abi xafsin cumara bni alkhaaabi radia allaahu canh bukhaari iyo muslim waxay ka soo wariyeen amiiri lmu'miniin mu'miniinta kii amiirka u ahaa wa awalu man sumiya biamiiri lmu'miniin amiir lmuminiin cid lagu magacaabo waa kii ugu horreeyey abubakar lama odhan jirin wakhtigiisii amiiru lmu'miniin khaliifatu rasuuli illahi baa la odhan jiray taasaana lagula khitaabi jiray yaa khaliifata rasuuliillaah rasuulkii ilaahay kii khaliifada ka ahaayee maamulka ummadda uga dembeeyow saasaa lagu odhan jiray ee khalafka ka noqdo marka ciddii ugu horraysay amiirulmu'miniin lagu magacaabaa wuxuu ahaa cumar bnu khataab can amiiri lmu'miniina bukhaari iyo muslim waxay ka soo wariyeen amiiri lmu'miniin mu'miniinta kii madaxda u ahaa ee amiirka u ahaa abii xafsin oo abii xafsi ahaaday waa kunyadiisa waana kunyada marka libaaxana lagu kunyeeyo kunyada waxaa la yidhaahdaa magaca haddii marka uu ka bilaabmo abu fulaan ama abu fulaanah ama ummu fulaan ama ummu fulaanah ayaa waxaa la yidhaahdaa kunya ayaa la yidhahdaa cumar bn alkhataab oo cumaro ina khataaba ahaaday wuxuu ka soo wariyeen radia allaahu canhu qaala inuu yidhi cumar baa odhanaya samictu rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam waxaan maqlay rasuulki ilaahay sala allahu aleyh wasalam yaquulu xaaluu odhanaayaan maqlay inama alacmaalu binniyaat inama alacmaalu camalladu waxay markaa ahaadeen sixadoodu binniyaati niyooyinka mid ku sugan ama sawaabkiiyo ajarkoodu wuxuu ku xidhan yahay binniyaati niyooyinku ku xidhan yahay niyada la niyeysto niyo wanaagsan iyo niyo xun wa innamaa likulli imri'in qof walba waxaa u sugnaaday oo qura maa nawaa wuxuu niyeeyey baa u sugnaaday kii shar niyeeyey sharkuu leeyahay kii khayr niyeeyeyna khayrkuu leeyahay faman kaanat hijratuhu ila allahi wa rasuulih faman kaanat ku kastay ahaatay hijratuhu hijradiisu haayiritaanka oo markaa beledka gaalada ka haayiro oo ka hijrooday oo markaa waxa weeye u hijrooday beled islaam ilallaahi xagga allah ay ahaatay iyo wa rasuulihi rasuulkiisa sala allahu alay wasalam xaggooda ay ahaatay ay niyatan wa qasdan niyo ahaan iyo qasad ahaan yacni markaa niyadiisu ilaahay iyo rasuulkiisa ay ahaatay fa hijratu hijradiisu ilallaahi wa rasuulih xagga allah iyo xagga rasuulkiisa ay ahaatay ay sawaaban wa ajran xagga sawaabka iyo abaalmarinta iyo ammaanta mid walba waman kaanat ku kastay ahaatay hijratu hijradiisu haayiritaanka uu haayiray ama hijrooday lidunyaa adduunyo daraaddeed kay u ahaatay inuu hijrooday adduunyadaasoo yusiibuhaa uu haleelaayo aw imra'atin ama qof dumara aawadeed u hijrooday qofkaa dumaroo yankixuha uu guursanayo yacnii uu doonaayo inuu guursado fa hijratu ilaa maa haajara ilayh fa hijratu hijradiisu iyo haayiritaankiisu ilaa maa haajara ilayh waxay ahaatay waxa uu hijrooday ayay ahaatay ee bimacnaa allah agtiisa sawaab iyo ajar kaga heli maayo adduunyadaa uu doonayo ayuu markaa leeyahay ee markaa mid qurbo u noqonaysa miduu rabbi ugu dhowaanayo oo sawaab iyo ajar lagu siinayo ma noqonaayo mar hadduu adduunyo daraaddeed u hijrooday rawaahu imaama almuxadisiin waxaa soo wariyey xadiiskan labadii imaam ee muxadisiinta abu cabdillaahi moxamed ibnu ismaaciila ibni ibraahiima ibni almugiirati ibni bardisba albukhaariyu abu cabdillaahi sheekhii kunyadiisii la odhan jiray ee magaciisuna uu ahaa moxamed ibnu ismaaciil ibni ibraahiim ibni almugiirati ibni bardisba albukhaariyu ee bukhaare loo nisbeeyey waa la caddaynaya imaam almuxadisiin baa soo wariyey waa abu cabdillaahi ahaaday iyo waa abulxusayni ahaaday labadaa imaam ahaaday labadii imaam wuxuu inoogu fasiro inoogu caddeeyey midna inuu bukhaari yahay midna inuu muslim yahay waa abulxusayn iyo abulxusayn ahaaday muslim ibnu alxajaaji ibni muslim alqushayriyu annaysaabuuriyu radia allahu tacaala canhuma fii saxiixayhimaa waxay ku soo wariyeen labadooda kitaab ee saxiixa ah alladayni labadaasoo humaa labadaa kitaab asaxu alkutubi almusannafa kutubta xadiis nebi laga qoray yacni ugu saxiixnimo badan oo haddii markaa lagu qaydo inay markaa yihiin kutubta xadiisiga inay ugu sixo badan yihiin uma baahna bacda kitaab illahi in la yidhaahdo laakiin haddii markaa kutubta la itlaaqo waa sababta keensatay qaarkood inay yidhaahdaan bacda kitaab illah kitaabka ilaahayna de waxa weeyaan yacni dadku waxa weeye way naqilayaanune waxa iyagu markaa jamcigooda iyo kulmintooda iyo iyagu markaa ku yimi ma aha ee ilaahay baa saa u soo dejiyey hadday tahay aayaadkiisa iyo suuradihiisa mid walba waa kalaam ullah waa munazal min rabbi alcaalamiin marka wuxuu inoo tilmaamay xadiiskan in bukhaari iyo muslim ay soo wariyeen wuxuuna inoo sheegay bukhaari iyo muslim inay ahaayeen a'immadii muxadisiinta ahayd labadii imaam ee ugu sii mudnaa ee ugu sii sheeganaa yacni khaas ahaan a'immadii kutubta qoray ee sannifay kutubtoodu waa labadii imaam ee ay ugu sixo badnaayeen ee ummaddu ay qabuulka kula kulantay oo haddii xadiiskaa la yidhaha bukhaari iyo muslim baa soo wariyey oo isku waafaqay waxa weeye meel loo dhaafaa ma jiro khalaas waa dhammaatay ya labadaa kitaab yacni waxa weye qad jaawaza alqandara yacni bridjka waa ka tallaabeen yacni waxa weeye kutubta kale lama mid aha waa ka mudan yihiin labada shiikhee qorayna cilmigan waa looga dambeeya cilmulxadiiska oo muxadisiinta imaamadoodii bay ka mid ahaayeen ugu markaa waaweynaa wakhtiyadoodii yacnii sida marka waxa weeye qabuulka kutubtooda lagula kulmay ayaana markaa caddaynaysa imaamu albukhaari wuxuu ka soo jeedaa bukhaara oo jamhuuriyaadkii islaamka ee wahaysan jiray ee gumaysan jiray ruushku ayuu markaa ka soo baxay nasabkiisuna carab ma ahayn yacni nasabkiisu wuxua marka min faris ya yacni marka carab ma ahayn cajam ayuu ka soo jeedaa awowgii wuxuu ahaan jiray awowgiisii saddexaad wuxuu ahaan jiray majuus buu ahaan jiray kuwa dabka caabuda yacni awowgiisii labaad ayaa islaamay oo muqiiro ah yacni awowgiisii labaad ayaa marka islaamay marka ilaahay ciddii markaa u barakeeyo ayaa barako yeelanaysa yacni diinkana waxaa lagu kala horeeyaa ma aha nasabka waxa weeye diinku waa ictiqaad iyo camal ya cilmi hadday noqotona dee aqoontay ku xidhan tahay aqoonta ayay ku xidhan tahay yacni waxa weye ma aha diintu waxa weeye cidda markaa nasab wanaagsan leh ama markaa cidda carab ka dhalatay ama cidda banu haashim ka dhalatay ama ayay marka waxa meel u taallaa ma aha oo waxay iyagu sheegaan unbaa sax saxdu sidaa maaha diinku waxa weeye waa diin ilaahay allah baa soo dejiyey allah iyo khalqigiisana nasab kama dhexeeyo nasab ka dhexeeya allah iyo khalqigiis ma jiro khalqiguna allah waxay ugu kala dhow yihiin dee ictiqaadkooda iyo camalkooda iyo taqwadooday ugu kala dhow yihiin ina akramakum cinda allahi atqaakum kii waxa weeye camalkiisa uu dibdhigo nasab ma hormarinayo man baطa'a bihi camaluhu lam yusric bihi nasabuh axaadiista markaa kitaabka ku imanaysa ayuu qayb ka mida marka ahaa jus xadiis ka mida ayuu ahaaye ka camalkiisu dib u dhigaa nasabkiisu ma hormarinayo oo waa ina hebele marka isaga markaa soo daaya la odhan maayo ama hormariya ya yani markaasaa la odhan maayo muslim ibnu xajaaj isagu wuxuu ahaa markaa carab buu ka soo jeeday lafqu shayr la yidhaahdo oo carab ka mida ayuu ka soo jeeday asxaabu lummahaati sita lixda kitaabee waaweyn ee xadiiska laga qoray shan ka mida ragga qoray carab maaha ya bukhaari carab ma aha abu daawuud carab ma aha tirmidi carab ma aha nasaa'i carab ma aha ibnu maaja carab ma aha ummahaatu sita ragga alifay mid qura markaa carab ka ah waa muslima qura taasi waxay caddaynaysaa diinka waxa weeye sida yacni ciddii ku dadaasha inay ku soo baxayso oo ilaahay tawfiiqda uu waafajiyo bacda dalikna dadaal markaysa waxa la timaada oo dadaashaa inay markaa soo baxayso xadiidkan nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku sheegayaa camalladu waxay ku hagaagaan oo qura niyooyinka inama alacmaalu binniyaat xadiiskani waa xadiis weyn oo ka mida usuusha yacni axaadiista usuusha ah ka mida culammadana caadadooda ay ku dareertay kutubaha ay qorayaan inay ku furfurtaan oo uga dhigtaan oo kale faatixat alkitaab ya saas aawoodee kutubta xadiisiga la allifaayo yacni markaa qaar badan waxaa lagu bilowday xadiiskan muhimmadda uu leeyahay daraaddii baa loogu bilowday xadiiskan qabuul baa lagula kulmay waa xadiis sixadiisa aan ishkaal ku jirin laba ayna isku khilaafsanayn ummadduna ku ijmaacsantahay sixadiisa waxaanay culammadu yidhaahdeen xadiiskani waa asal weyn ilaa culamada qaarkood ay ka cabireen waa hulusu alislaam waa islaamka saddex meelood marka loo qaybiyo ama hulusulcilmi saddex meelood marka loo qaybiyo cilmiga ayuu ku dhacayaa dalool ku dhacaya dalool ayuu ku dhacaya imaamu shaafici baa saa laga soo naqliyey hulusulcilmi weeye cilmigii saddex daloolow dalool baa xadiiskani ku dhacaya ya waxaa kaloo imaamu shaafici yidhi toddobaatan baab oo fiqi ah ayuu xadiiskani soo geliyaa haddaba waa toddobaatan baab culamada qaarkood waxay u fahmeen in looga jeedo litaksiir in la farabadinayo toddobaatanka marka laga cabiray ya laakiin sheikha la yidhahdo suyuuti kitaabkiisa alashbaah waannadaa'ir toddobaatankii baabuu tiriyeyba kow laba intuu saa u waday ayuu toddobaatankii dhag buuxiyey yidhi toddobaatankaaba waa soo galaa ya toddobaatankaaba waa soo geliy imaam axmed waxa uu yidhi yacni usuusha islaamku waa saddex xadiis waa xadiiskan inama alacmaalu binniyaat kow waa xadiiska labaad ee man axdasa fii amrina hada maa laysa minhu fahuwa raddun laba waa xadiiska saddexaad ee nucmaan ibnu bashiir alxalaalu bayin waalxaraamu bayin saddexduba kitaabkay ku sugan yihin culamada qaar waxay ka cabireen xadiiskani waa rubucu lislaam ama waa rubucu lcilmi yacni islaamnimada rubuceed weeye ama waa cilmiga marka afar meelood laga dhigo rubuc buu ku dhacaya culammada yidhi waxa weeye waa saddex markaa saddex daloolow dalool buu kaga dhacayaa cilmiga waxay yidhahdeen qofku waxa uu samaynayo ama wuxuu ka sameeyaa qalbiga ama wuxuu ka yidhahdaa afka ama wuxuu ka sameeyaa xubnaha jawaarixda waa saddex qaybood soo maa qalbiga wixii laga samaynayey oo qalbiga ka dhacayey oo niyadii ahayd saddexdana uguba mudnayd baa xadiiskani ka hadlaya sidaasuu hulusulcilmi u yahay daloolkii cilmiga saddex dalool marka loo qaybiyo dalool ahaan uu ugu dhacay dalool ahaan sidaas ayuu ugu dhacay waa yahay xadiisku wuxuu tilmaamayaa jumlada koowaad inama alacmaalu binniyaat camalladu waxay ku ansaxayaanoo qura niyooyinka oo shaygii qurbo ah oo rabbi loogu dhowaanayaa wuxuu u baahan yahay niyo niyadii marka lala yimaado ayuu asaxaya niyadii waa maxay xaggee ka dhacdaa qalbigay ka dhacdaa maxalluha alqalbu maxalkeedu waa qalbiga ya qalbiga wax laga niyoodaa niyadii maxay faa'iidaynaysaa niyadu waxay faa'iidaynaysaa kow waa tamyiizu alcibaadaati can alcaadaat wa tamyiizu alcibaadaati bacdiha can bacd niyadii waxay faa'iidaynaysaa in cibaadada iyo caadada ay kala soocayso shay baa muuqaalkiisu isu eg yahay oo isku nooc yahay laakiin maxaa kala soocaya niyada haddaad iminka maydhato marna waxaad u maydhanaysaa qabowsi ama caado ahaan ama inaad iska qabowsanayso marna waxaad u maydhanaysaa cibaado janaabaad ka maydhanaysa waa cibaado laabudda min niya niyadii inaad la timaadda waa lagama maarmaan masalan qof baa ilaawey inuu janaabo qabo dabeedna wuxuu isi niyo kul baa jire iska qabowso biyihii buu isku rogo si fiican buu u maydha markuu dhammaystay dabadeed buu wuxuu xasuustay janaabo inay ku sugnayd ou janaabo qabay ma la odhanayaa haatan maydhaye khalaas janaabadiina ka hadhay maya maydhashada janaabada laga maydhanaya cibaaday ahayd cibaado mar hadday cibaado ahayd cibaadadu waxay u baahan tahay niyo in la niyooday u baahan tahay maad maydhana dib u maydho maxaa markaa tii hore ka dhigay midaan maydhashadii ku ansaxaynin oo janaabadii kaga hadhaynin isagoo si fiican u maydhay jidhkiina wuxuu dhaafay aanay jirin waxa weeye niyadii bay weyday mar hadday niyadii weyday waxay noqonaysaa inaynay markaa waxaa janaabadii kaa maydhmin tii cibaadada ahayd lamaad imanee tanaad la timi waa nooc mid caado ah ama marka waxaa tabarud iyo qabowsi iska ah marka tamyiizu alcibaadaati can alcaadaat niyadu waa faa'iidaynaysa wa tamyiizu alcibaadaati bacdiha can bacd cibaadaadka inay kala soocaysana waxa weeye niyadu waa u timaadaa haddama aragta laba ragcadood baad tukanaysaa wakhtigii subax baa jooga haddaad sunnihii subax ka horreeyey uga jeeddo sunnay u dhici haddaad markaa labadii ragcadood ee faralka ahayd ee salaadda subax uga jeedana xilligii salaaddii subax baa joogta haddaad markaa labadii ragcadood ee faralka ahayd ee subaxa uga jeedana faralnimay u dhici maxaa midna faral ka dhigay midna sunno ka dhigay niyadaa kala socday oo midna faralnimaa loo qasdoo la niyooday midna sunnanimaa looga jeedi marka tamyiizu lcibaadaati bacdiha can bacd ruux baa wuxuu markaa u qabaa maydhashada jumcada la maydhaa inay tahay sunno inay tahay ayuu u qabaa masalan dabadeedna waxa weeye sunnanimadii ma niyoon qabowsi uu isaga maydhay ama markaa caado ahaan jimcaha waa la maydhan jiray iska maydho laakiin ghuslu yowmi aljumucati waajibun calaa kulli muxtalim inuu amarka qaato oo markaysagaa yani sidaa u maydhanaayo oo niyo qurbo ah oo rabbi ugu dhowaanayo inuu u maydhanayo uma maydhan faralba yaanu noqonbe oo bimacnaa yaanu uba qabinba inay faral tahay culamada qaar baa yidhi waaba waajib maalinta jumcada in la maydhaaye oo xadiiska daahirkiisa qabsadaye dee sunnadii cibaadada ahayd lama iman ila lilcaadu u maydhay jumcada waa la maydhaa iska maydhu is yidhi ama qabowsi u maydhu is yidhi mar haddaanu markaa niyadii aanu la imanin cibaadada ahayd dee waxa weeye kama ansaxayso mid kale wuxuu u qabaa sidaas si leeg buu wuxuu u qabaa maydhashada jumcada la maydhaa inay sunno tahay janaabana waaba ku sugan tahayba dabeedna sunnadii jumcada ayuu niyooday janaabadii oo ka weynayd oo iyada marka waajibnimadeeda layslaba ogol yahay muu niyoon dee janaabadii kama hadhin waxaa loo baahan yahay dib inuu maydho marka niyadii waxay faa'iidaynaysaa cibaadaadkii iyo caadaadkii inay kala soocayso waxay kaloo faa'iidaynaysaa cibaadaadka inay qaarkoodba qaarka kale ka soocayso shay keliya ayaa mar wuxuu u dhici karaa inuu yahay faral ou adaa yahay mar wuxuu u dhici karaa inuu faral yahay laakiin uu yahay qadaa inuu yahay mar wuxuu u dhici karaa inuu faral yahay haddana nadar yahay oo uu qofku ku nadro isagu isku waajibiye aslu sharci aanu ku waajibin mar wuxuu u dhici karaa inuu markaa sunno yahay sunnadii wuxuu u dhici karaa naafilo mutlaqa inuu yahay mar wuxuu u dhici karaa naafiladii salaadda ku lamaanayd inuu yahay yacni waxa weeye kullu daalika maxaa kala soocaya niyada ayaa kala soocaysa marba wuxuu niyeeyo ayay u dhacaysa culammadu waxay isweydiiyaan innama alacmaalu binniyaat ma waxaa laga tilmaamayaa camallada kamaalkooda ayaa niyada ku xidhan iyo dhammaystirankooda mise sixadooda ku xidhan sida markaa fiican ee arjaxi waxay tahay waa xagga sixadu inay ku xidhantahy kollay istisnaa'aad waa jira laga soo reebo oo camallada qaarkood yacni waxa weye qofkii waa ka ansaxayaan iyadoo aan niyadi jirin laakiin sawaabkii ajarkii baa ka baaqanaya waxaa ka mid a waxyaalaha ku saabsan turuugta waxa laga tegayo ya ashyaada laga tegaye la yidhi ka dheeraada hadduu qofku ka tago la odhan maayo niyadii dhowaanshaha ee rabbi aad ugu dhowaanaysay haddaanad uga tegin tegitaanka aad ka tagtay kaama asixin la odhan maayo waa asaxaya waxa la yidhi amray wax allo waxa muxaramaadka in laga fogaado laga dheeraado yacnii qof baa ka dheeraaday laakiin ilaahay dartii ugama dheeraan iyo niyo qurbo ah ya waxay noqonaysaa dembi kuma qabo oo lama mid ahaa qofkii la yimi ajarna u sugnaan maayo la odhan maayo mar hadduu la iman waayey zinadii iyo dulmigii iyo ribada inuu cuno iyo xadgudubkii ya niyo ilaahay dartiiya mar haddaanu uga tegine markaa ayna kuba soo dhicinba ma'juur weeyana la odhan maayo ajar buu ku helaya la odhan maayo laakiin hadduu uga tegi lahaa ilaahay dartii ya war iska daa ilaahay dartii isaga daa arrinkaa uga fogo rabbi baa xaaraantinimeeyey ya taqarrubu ilaahay ugu dhowaanayuu uga tegey marka wuxuu noqonayaa ma'juur mid la ajar siinayuu noqonaya ajar ku helaya mid ajar ku helaya ayuu noqonaya laakiin haddii kale oo aanu niyoon uuna ka dheeraado laa calayhi walaa lahu dembina kuma qabo ajarna ku heli maayo ajarna ku heli maayo ya maalan addinka ayaa najaasa kaga duushay kaadibaa kaga duushay wuxuu soo maray meel daad marayo maba xasuusnayn najaasadii addinka kaga duushay ya kaadida yarade kaga duushay ma xasuusnayn daad meel maraya ayuu soo maray ka tallow buu is yidhi daadkii buu dhex qaaday ya biyihiina waa maydheen mulukh waxay noqotay najaasadii inaan wax allo wax ka hadhay aanu jirin hadday urteedii tahay iyo hadday marka waxa weeye aasaarteeda raadadkeedii hadday tahay wax ka hadhay ma jiro lam yabqa laha caynun walaa asar yacni yadiina ma hadhin wax raadoo markaa ay reebtayna ma jiro hadhowbu xasuustay in addinka markii wax kaga duuleen ma u baahan yahay dib inuu maydho waxaa la odhanayaa maya yacani waxay ahayd isaalo najaasadan la suulinayo najaasadiina way maydhantay saas aawadeed yacni kuma waajib aha inuu markaa dib u maydhaa mid ku waajiba ma mid ku waajiba ma niyada waa in la niyeeyaa niyadii cibaado inuu shaygan yahay marlabaadka nooca uu yahay waa in la niyoodaa oo cibaadadii waxay u baahan tahay niyo wax kastoo rabbi loogu dhowaanayo ya nooceeda waa in la niyoodaa ma salaad baa ma soom baa yacni noocay tahay waxay ka sii tahay waa in la niyoodaa yacni ma faral baa ma sunna waa in la niyoodaa tacyiinka waxay tahay iyadana waa in la niyoodaa oo faralkii waxaweye ma duhur baa ma casar baa yacni noocay tahay iyo waxaweye caynta kay yani markaa kay tahay mid walba waa in la niyoodaa mid walba waa in la niyoodaa niyada markay culammadu ka hadlayaan waxaa loo qaybiyaa laba qaybood waxaa la yidhaahdaa qasdu alcibaada iyo qasdu almacbuud waa muhim mid waa qasdulcibaada oo cibaadadaa loo qasdayaa ashyaada aynu soo sharaxno o dhami waxay ku saabsantahay cibaadada lafteeda in loo qasdo hadday salaad tahay iyo hadday soon tahay iyo hadday nooc kale tahay hadday faral tahay iyo hadday sunno tahay hadday adaa tahay iyo hadday qadaa tahay hadday tahay tacyiinka markaysaga caynta marka ay tahay ee faralka ay ka tahay ama sunnaha ay ka tahay kullu dalika waa qasdulcibaada cibaadada lafteedii baa loo qasdayaa cibaadadii iyo caadaadkii bay kala soocaysaa niyadu cibaadaadkii bay qaarkoodba qaarka kalena ka soocaysa nooca labaad wuxuu yahay qasdulmacbuud macbuudka lagu caabudaayo in loo qasdo yaa cibaadadan looga jeedaa yaa la doonayaa in loogu dhowaado allah keliya waa in loo qasdaa ikhlaas waa in lala yimaado waa waxa laga cabiro ee nusuusta iyo adilada ay ugu saarantay in laga cabiraayo alikhlaas niyada in ilaahay loo saafi yeelo oo aan istusnimo iyo wax kale aynay soo gelin wax ishraaga iyo wadaajini aynay soo gelin oo allah cid kale aan lala caabudayn lagu ladhayn cid kale loola jeedin cid kale mansilo iyo sharaf iyo ammaan lagaga doonaynin taasi waa arrin khatara weeye yacanii dad badan waxaa laga yaabaa inay ka baxsato niyadu xagga ikhlaaska oo dee cibaadadii iyo wanaaggii isagoo la imanaya inuu arko ciduu qadarinayo ama aad agtiisa ugu qiimo badan dabeedna marka uu sii wanaajiyo si ay ugu ammaanaan qurxiyo ya yacani waxa weye cibaadadii ayuu sii qurxinayaa oo dheeraynayaa oo sii wanaajinayaa ya oo sunnayaal aanu la iman lahayn uu la imanayaa si loogu ammaano wuxuu doonayaa dadka ammaantooda waa ariyaa istus weeyi waa dembi kabaa'irah waa dembi weyn waa nooc shirkiga ka mid ah waa nooc wadaajin ah oo allah wax lala wadaajinayo cid kale allahna wax cid kale lala wadaajiyey maba aqbalaba ana aghna ashurakaa'i can ishirki faman camila camalan ashraka fiihi macii hayrii taraktuhu wa shirkah nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiiska saxiixa wuxuu ka soo wariyey allah inuu yidhi ana aghna ashurakaai can ishirki anigu wadaagayaasha wax wadaaga ka ugu deeqtoona ugu hodansan ee ugu maarmi og baan ahay siduu uga maarmayo wadaag cid igula midi ma jirto wax allo wixii layla wadaago oo cid layla wadaajiyo layla siiyo waa ka maarmaa waa iska daayaa ciddaasaan idhahay meel ha u buuxiyo ma doonayo ana akhna ashurakaa'i can ishirki faman camila camalan ku kastoo camal sameeya camalkaasoo ashraka fiihi macii hayrii camalkaasoo uu cid kale ila wadaajiyey taraktu wa shirka isagiyo wadaaggiisaba waa ka tagaa haddama aragtaa marka camalku haddii markaa wadaag soo galo oo cid kale ilaahay lala wadaajiyo wuxuu noqonayaa hayru maqbuul ayuu noqonaya fuqaha aan badnayn oo xanafiyada qolada la yidhaahdo weeyaane waxay yidhaahdeen weysada cibaadaadkao dhan ma aha waa ashyaada qaarkood ay is yidhahdeen waa macquululmacnaa bay ka soo reebeenoo waxay yidhaahdeen sixadooda niya uma shardi aha way oggol yihiin waxyaalaha cibaado mooye aan si kale noqon karin ee bini aadamku aynay u fahmi karin macno kale in looga jeedo oo aan tacabud ahayn in niyo loo shardinaayo fuqahada kale waa kala mid saas aawadeed tayamumka in niyo loo shardinaayo waa bilijmaac laa xanafiya aan khilaafsanayn walaa cid kale aan khilaafsanayn waa la isla ogolyihi laakiin weysada iyo janaabada in laga maydhanayo iyo ashyaada noocaasoo kale ah baa xanafiyadu gees kale martay oo saddexda madhaboodee keliya ahlulxadiiskaba ay khilaaftay oo maxay yidhaahdeen waxay yidhaahdeen ashyaadan waxaa loo fahmi karaa macno kale in looga jeedo ah markaa tandiif iyo isnadiifin iyo yani markaa isqurxin iyo maadaama markaa la doonaayo allah in la caabudo in layse sii qurxiyo oo laysnadiifiyo oo tandiif lala yimaado ashyaada noocaasaa loo fahmi karaa marka nowcan maa macquul macna ayay noqon kartaa marka tacabud maxdiya ma aha waa iyaga cindigooda siday u qabaan yani cibaadaysi baraxla oo macno kale aanu ku jirin ma aha tayamumkaoo kale waxa weye macno kale kuma jiro waa tacabud maxdi ah waayo macno tandiif kuma jira yidhahdeen gegabaysiga boor baa la ysmarinaya iyo ciid dee tandiif markaa meesha kama suuragalah laysma nadiifinaayo arrinkaasi tacabud waxaan ahay ma aqbali karaba mar hadday caynkaa too macno kale aanu kuma jiri karin iyada niya loo shardinayaa gegabaysiga niyo la'aantii asix maayo laakiin janaabada in laga maydho iyo in la soo weysaysto iyo waxaa ku jiri kara qayb tacabud ah iyo qayb markaa tandiif ah markaa nooc tandiifa ku jira maxdi ma aha mar hadday caynkaa tahay waxay yidhahdeen kamaalka iyo dhammaystiranku waa in la niyoodo in marka waxa weeye niyadii in lala yimaadaa waa dhammaystiranka yidhahdeen laakiin haddaan la niyoon lala see yimaado janaabadaa laga maydhanaayo iyo weysaysigaa la weyse qaadanayo way ansaxaysaa bay yidhahdeen waana lagu tukan karaa yaa taasoo kale waa mas'ale ay ka reebeen laakiin sawaabkiiyo saxdu waa maxay waa sida jamaahiirta culammadu ku tageen ayaa qawi ahoo saxan adilada caamka ah baana loo cuskanaya innama alacmaalu bianniyaat wa innama likulli imri'in maa nawaa xadiisku wuxuu kaloo sheegayaa nebigu inuu yidhi calayhi salaatu wasalaam qof walba waxa u sugnaaday wuxuu niyeedo waxaa soo gelaya xagga khayrka iyo xagga sharkaba haddii waxa weeye qofku uu shar niyoodo dembigii buu yeelanaya hadduu khayr niyoodana ajarkii buu leeyihi ajarkii ayuu leeyihi camal keliya waxaa dhici karta marna inuu noqonaayo cibaado markay niyadii la socoto wanaagsanayd ee ikhlaaska ahayd ya qasdulcibaada iyo qasdulmacbuudba ay sax noqdaan haddii si kale la niyoodana wuxuu noqonayaa dembi oo dee salaaddii la tukanayey ayaa markuu ilaahay dartii u tukanayana waxay noqonaysaa cibaado rabbi uu ugu dhowaanayo ya markuu ammaan dadka ku doonayo inay dadku ku ammaanaan markuu ku doonayana oo dadka isku tusayana waxay noqonaysaa dembi kabaa'iro weyn ya ayay noqonaysaa waata nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam cidda ugu horraysa naarta lagu horinayaa inay yihiin saddex qolo saddex qof mid waliba wuxuu la yimi camal muuqaalka sare ka wanaagsan mid jihaadkiibuu galay gaaladiibuu la jihaadoo la diriray hadda waa jihaad xaqa ya maaha fitan iyo marka waxa weeye yani markaa dagaal xaq darra'a maaha waa jihaad xaqa ayuu gala laakiin wuxuu u galay dadku ha kugu ammaanaan ma ha lagu sheego halayahay ninkaasi waa geesi waa nin raga waa nin caynkana ya saasuu rabay waana lagu dilayba gaaladii baa dishay aakhiro waxa weye cidda ugu horraysa naarta lagu ridu noqonaya muxuu sidaa ugu mutaystay waa niyadaa khaldantay ee uu istusnimada u sameeyey camalka wanaagsan nina waa nin qur'aanka bartay qur'aankiina akhriyey dadkii marka waxa weye ha kugu ammaanaan buu islahaa ha lagu yidhaahdo waxa weye waa qaari alle muxuu qur'aan yaqaana ya yacani waxa weeye ha lagu majarto ha lagu ammaanu islahaa isaguna cidda ugu horraysa naarta la gelinaya u noqday ka kale waa nin deeqsi ah oo maal ilaahay u dhiibay maalkana meel kasta oo wanaagsan waa ku bixiyey maxaa masaajidda uu ku dhisay muxuu fuqara ka caawiyey muxuu masaakiin wax siiyey muxuu sake ka bixiyey ya maalkii waxa weeye meel kastaoo wanaagsan waa ku bixiyey meeshii tabaala laga sheegaba saas ugu daqiiqaha laakiin muxuu doonayey dadku ha kugu ammaanaan nebigu wuxuu sheegay saddexdaasi inay yihiin cidda ugu horraysa naarta lagu horinayo wuxuu deeqdaa u bixinaya waxay ahayd iyo maalkaa faraha badan leh waa si ay dadku ugu ammaanaan dabeedna maadaama dadka ammaantoodii uu doonaayo o isku tusaayey waxuu noqday mid naarta ku gelayuu noqday wa innamaa likulli imri'in maa nawaa qofku hadduu cilmiga sharciga marka waxa bilaabo ou doono inuu barto ou ku dadaalo oo ilaahay dartii uu doonaayo inuu barto caalimna u noqdo maaha dadku inay ammaanaan haddayba dhacdo inaanu gaadhin derajadaas ya wa innamaa likulli imri'in maa nawaa niyadiisaa ilaahay ku abaalmarinaya qisaa dhacday qisaasi waxay ahayd nin caalima ayaa waxa u yimi inan yar oo dhallinyaro ah iska bilow buu ahaa cilmiga barashadiisu bilaaba wax yar markuu shiikhii la joogay baa geeri degdegay ku timi inanka waa dhinta mid xertii ka mid a ku riyooday wuxuu ku riyooday inankiiyo culammada lala soo saaro safka culammada ku jira hadda waa ibtidaa'i bilow buu taagan yahay safkii culammada isagoo ku jiraa in aakhire la soo saaray ayuu ku riyooday shiikhii buu u sheegay markaasu waxaa laga yaabaa shiikhii baa odhanaya waxaa laga yaabaa buu yidhi niyo ilaahay dartiya inuu doonaayo cilmiga inuu u barto oo caalim u noqdo ikhlaasna arrinkaasi ka ahaa dabeedna ilaahay niyadiisii buu ku abaalmariyey waayo waatuu nebigu yidhi wa innamaa likulli imri'in maa nawaa qof walba waxa u sugnaaday wuxuu niyeeya u sugnaaday shawaahidna sharciga waa ku leedahay ya man sa'ala allaha ashahaadata bisidqin ballaqahu allahu manaazila ashuhadaa'i wain maata calaa firaashi ya yani wahumaa fi lajri sawa iyo humaa fi lwisri sawa xadiis kale waa kii sheegay faman kaanat hijratuhu ila allahi wa rasuulihi fahijratuhu ila allahi wa rasuulih yani waxa weeye shardiga iyo jazaagiisu waa isku mid culamaduna waxay dhahay ilaaba ilaa weynay kala duwanaadaan waxaa ficlu shardiga noqonaya waxaa jawaabu shardiga noqonaya haddaba say u kala duwanaanayaan waxaa lagu kala duwanayaa dalaalatu ikhtidaara taqdiirka la qadarayo faman kaanat hijratuhu ila allahi wa rasuulih ku kastay ahaato hijradiisu xagga allah iyo xagga rasuulkiisa ay ahaato yacni niyatan wa qasdan xagga niyada iyo qasadka ay noqoto ilaahay dartii ay sidaa noqoto ya oo allah dartiibuu u hijroonayaa rasuulkana inuu u gargaaro ayuu markaa doonaya ama itibaacu rasuulka raacayana waa ku hijroonaya markuu rasuulku noolaaday isaga rasuulkaa loo tegayy markuu rasuulku dhintayna calayhi salaatu wasalaam dee amarkiisii baa lagu hijroonayaa sowma iyo sharcigu soo deji ya sawaabna allah baa lagaga doonaya fa hijratuhu ila allahi wa rasuulih hijradiisu waxay ahaatay xagga allah iyo xagga rasuulkiisa ay sawaaban wa ajra marka ta horena waxaa la qadarayaa qasdan wa niyatan xagga qasadka iyo niyada ka hijradiisu xagga allah iyo xagga rasuulkiisa ahaatay hijradiisu xagga allah iyo xagga rasuulkiisa ay ahaatay sawaaban wa ajran xagga sawaabka iyo abaalmarinta iyo ajarka xagga allah iyo xagga rasuulkiisa ay ahaatay yacni allah baa ka sawaabinaya hijradu waxa weeye waa tarki wax laga tegaya ayaa la yidhaahdaa hijradana waxaa loo qaybiyaa laba qaybood waa hijratu baled in dhul laga hijroonaayo iyo hijratu sayi'aat in xumaanaha laga hijroonayo hijrada beledka laga hijroonaya waxay tahay waa hijra min bilaadi alkufri ila bilaadi alislaam waxaa laga hijroonaya beledka gaalada waxaa loo hijroonaya beledka islaamka waxaa laga hijroonaya beledka bidcada waxaa loo hijroonaya beledka sunnada waxaa laga hijroonaya beledka fisqiga iyo macaasida ayaa laga hijroonaya waxaa loo hijroonaya beledka aacada ayaa loo hijroonaya beledka aacada ayaa loo hijroonaya marka waxa weeye hijradu waa hijratu beled beledka gaalada in laga hijroodo laga soo haayiro oo bilaadka islaamka loo hijroodo waxay leedahay dee adilay leedahay nusuus iyo adilana waa ku soo aroortay wakhtiyada qaarkoodna waaba waajibtaa waxay waajibaysaa laba shardi haddii la helo labadaa shardi haddii la helo beledka gaalada in la joogaa ma bannaana mar kastoo la joogo waa lagu dembaabayaa labadaa shardi waa maxay kow waa in diinkii wax ka mida aanu awoodayn oo loo oggolayn oo loo diidaayo oo laa yatamakkan ma awoodaayo waajibaadkii diinka inuu ku camal falo ama shacairtii diinka uu muujisto walow hal arrin keliya ha loo diido ya haddii waajib waajibaadka shareecada ka mida loo diidaayo ama shacaa'ir shacaa'irta islaamka ka mida loo diidaayo walow mid quraba ha noqdo beledkaa inuu joogaa uma bannaana hadduu kari karaayo inuu ka hijroodaa waajiba shardiga labaad waxaa weeye alistitaaca alhijra waa inuu hijrada kari karaayo awoodaayo qofkaan kari karin kuma waajibayso waa ka dhacaysa labadaa shardi haddii la helo shay waajibaadkii diinka ka mida ama shacaa'irtii diinka islaamka ka mida haddaanu tamakunayn oo loo oggolayn oo loo diidaayo oo laga mancinayo uuna kari karo inuu hijroodo hijradu waxay noqonaysaa waajibatun bilijmaac ijmac bay ku waajibaysa alimaam ibnu kasiir wuxuu ku sheegayaa aayadda suuratu nisaa tafsiirkeeda ayuu ku keenayaa labada shardina caddaynaya ijmaaca culammadana kusoo naqlinaya ina aladiina twafa'hum almalaa'ikatu daalimii anfusihim qaaluu fima kuntum qaaluu kuna mustadcafiina fi lard aayadda tafsiirkeeda ayuu ku keenayaa iyo aayadda ka dambaysa tafsiir ibnu kasiirkeeda culamo kalena ijmaaca waa soo rareen cayni kitaabkiisa uu bukhaariga ku sharxaya cumdat lqaariga wuxuu isaguna tilmaamayaa inay hijradu markaa noqonayso waajibatun bilitifaaq mid waajiba itifaaq culammadu isku waafaqsan yihiin bay ku waajibtay yacni isaguna saasuu itifaaqa ugu soo raray inay culammadu dhammaan isku waafaqsan yihiin taa waxaa la yahay hijratu baled baa la yidhahdaa hadda waa la dabagediyo dee bilaadkii islaamka inta laga yaaco loo hijroonaya loo yaacayaa bilaadka gaalada loo yaacayo ya markaasaa weliba la odhanayaa waa hijro waa hijro maxay yacni waxaweye dhuuni loo hijroonayo arsaaqdana ilaahay baa qoray yacni meesha waxa weeye meel kastuu tagaba risiqaan ilaahay u qorin ma soo kororsanaayo wax allaah u qorayna ma seegayaan intee waxa weeye ku gaajooday oo ku rafaaday bilaadka gaalada ya oo waxba isla waayey intee waxa weeye beledada islaamka isagoo jooga ama dhulkiisii yacni isagaan meelba uga bixin oo beled islaam ah yacni markaa tannaaday oo xoolo yeeshay oo waxaweye taajiray meeluu qabtay iyo meeluu hijrootoonna aynu jirin mahaaligta waxay dadka qaar isugu tuurayaan waxa weeye quud adduunyo marka aad heshi ama baasaboor gaala aad heshi qaar xataa xoola haysto oo ladan oo marka waxaweye ay toonayaan inay tagaan lacag reer caadiya isticmaalayo oo bixinayo waxaa laga yaabaa markaysaga inuu ku tago marka waxawe dhowr iyo toban kun oo dollar haddana wuxuu leeya waxaan doonayaa baasaboor baan doonaya baasaboor baan doonaya baasaboorku doonaya waa maxay waa baasaboorka gaalada tajannus jinsiyaddii gaalada inuu qaato ayuu markaysa waxaa rabaa weliba jinsiyadda gaalada marka waxaad moodaysaa cayaar in lagu siinayo ilaa uu diinka iibiyo la siin maayo dee layskama siinayo ilmo yar hadduu yahay haa tabac weeyo isaga waxba lagama qaado laakiin qofka weyn ee tegey yacni cahdi iyo ballan iyo qaanuunka waddanka inuu markaa daacad u yahay iyo inuu waxa weeye marka waxaweye kufrigooda waafaqo ayaa lagu siiyaa marka waxawe jinsiyadda dadka waaweyn ee tegey tajannuska sida lagu siya waa saas sida lagu siya waa saas ballanka laga qaadaya uu waafaqaya uu markaysa waxaan yani saxiixayaa muxuu yahay yacani waxa weeye qaanuunka waddanka o dhan iyo distoorkiisa inuu markaa daacad u yahay ayaa ka mida qaanuunkiina waxaa ku jira wax walba ilaa kufriyaad baa ku jira ya yacni qofka waxa kala duwan qofka isagu dhaladka ah asaalatan baa loo siiyaa biduuni cahdin ayaa lagu siiyaa markiisa waxabaa sabarka iminka ninka ingiriiska ah ee marka waxa ingiriis ku dhashay ama ilmaha yare ingiriis ku dhashay ama maraykan ku dhashay waxba lana laga qaadi maayo itlaaqan baa loo siinaya laakiin waxa kala duwan tajanuska iyo qofka jinsiyadda asalka ah marka waxa isagu u leh qofkan tajanuska samaynaaya isaga xadaafiir baa la mariya iyo imtixaanno waxbaa ka sokeeya bilaash layskama siiyo ya bilaash laguma siiyo yacani waxa weeye cuhudda laga qaadaya ayaa lagu siinayaa cuhuddiina wax ahdiga laga qaadayana waxaa ku jira kufriyaad baa ku jira kufriyaad baa ku jira marka waxa weeye tajanusku waxa weeye waa midaan bannaanayn waa xaaraan weeye qofka haystaa inuu jeexjeexa weeye alikhlaac can idembi wuxuu keensanayaa inaanu ixtifaadino haysan ee si uga baxo waa inuu markaa waxaa jeexjeexa haddii kale cahdigii sidii buu ugu jiraa sidii ayuu ugu jiraa waa dhacdaa mas'ale kale waqudheed waa jirtaa oo marka waxa weeye beled islaam aanu jirin wakhtigii hore oo kale cahdigii maka beled islaam ma jirin bilaadka adduunyadu dhammaan waxay ahay bilaadu kufrin maka oo gaala ka amarku taaglaynayso beledu kufrin ah iyaguna majoorati u yihiin amarkana haystaan waxaa raacaysa inay ku dhibaataynayaan diinkooda ay ku cadaabi jireen oo ay ku layn jireen oo ku dili jireen oo ku ciqaabi jireen oo qaarkood ciqaab joogtaa la marin jiray xaaladda caynkaasoo kale a beled gaalo oo ku badbaadayo inuu uga hijroodo beledka gaaladee lagu dhibaayo haddii beled islaam aanu jirin waxay ahayd mid markaas saa'iqoo bannaan mid mashruucay marka ahayd sidii waxaweye qofkan aanuu u fitnoobin oo diinkii uga noqon saxaabaduna waa markay hijroodeen oo ay bilaadulxabasha u hijroodeen bilaadulxabashana dee beledu kufriba iyaduba ahayd marka waa hijra min beledi kufrin ilaa beledi kufrin beled gaalaa laga hijroonayo beled kaleo gaalaa loo hijroonayay laakiin maxay ku kala duwanaayeen midna diinkooda laguma dhibayn midna diinkooda lagu dhibayo la doonayay khasab in lagaga saaro markaasaa lagu laynayey oo lagu garaacayey oo lagu ciqaabayey oo qaarkood lagu dilay sabran ya ala yaasir fa ina mawcidakum aljanna ummu yaasir abu jahal ayaa markaa wuxuu soo qaatay marka waran intuu soo qaatay ayuu ka geliyey halkaa xubinta taranka ka geliyey markaasay sidii ku dhimatay yacani gaalkaa xun baa markaysaa gacantiisa ku dilay ka warran markaasuu weliba edabdarro iyo anshaxumo halkuu ka qabo qof dumara ayuu markaa ku samaynayaa inuu soo qaado markaysaa waran intuu soo qaado inuu xubinta taranka ka geliyo oo deedna sidaa ku dilo qaar kalea la laayey qaar baa ciqaab joogtaa waa kastoo beriya la ciqaabayay kulla yowm hadda maaha marmar waa joogto qaar baa lagaga yeedhsiinayay hadallo xun inay ku hadlaanoo kufri ah ku dhawaaq sidaa dheh waa garanaysaan waxa weeye markaa aayaddan suuratu naxli qisaday ku soo degtay qisatu cammaar marka calaa kulli xaal taas masaaweeye masalada labaad waxay ku saabsan tahay waa hijra can isayi'aat xumaanaha in laga hijroodo waxallo wixii dunuubah iyo xumaan ah ayaa laga hijroonaya waalmuhaajiru man hajara maa naha allaahu canh waatuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam muhaajir waxa ah ka ka hijrooda wuxuu ilaahay reebay ka ka hijrooda muhaajir ah ya marka hijrada hore aynu soo sheegnay beled laga hijroonayaa wakhtiyada qaar bay waajibtaa wakhtiyada qaarna ma waajibto dadka oo dhanna kuma wada waajibto laakiin hijra can isayi'aat xumaanaha in laga hijroodaa waa hijra waajiba cala almukallafiina jamiican waa hijro dadkoo dhan waajib ku ah waa hijro fardu cayn ah waa hijro qof walba waajib ku ahoo saaran weeye qof walba xumaanta inuu ka hijroodo waa saaran tahay oo waajib bay ku tahay waalmuhaajiru man hajara maa naha allaahu canhu muhaajirku waa ka ka hijrooday wixii ilaahay reebay kaasaa muhaajir ah hijradiisu markaa ay dhammaystirantahy xadiisku wuxuu kaloo tilmaamayaa kii waxa weeye ilaahay dartii u hijroodaa allah baa ka sawaabinaya oo ka ajar siinaya kii adduunyo daraaddeed ama qof dumara u guursaday aawadeed u hijroodana dee adduunyadaa u hijroodu leeyahay ilaahay agtiisa sawaab iyo ajar ku heli maayo hijrada sawaab iyo ajar kuma heliyo aw imra'ati yankixuha maxaa loogu sheegay gaar qofka dumara u guursanaya adduunyadii bay ka mid tahy laakiin maadaama ujeeddooyinka loo hijroodo ay ka mid tahay baa si gaara loo sheegay waxaynay culamada qaarkood yidhahdeen waxaa jiri jiray nin jeclaaday gabadh la odhan jiray ummu qays ummu qays baa hijrootay isaguna ummu qays buu jeclaaday dabeedna ummu qays uu ka daba hijrooday markaasaa waxaa lagu magacaabay ninkii muhaajiru ummi qays ninkii ummu qays u soo hijrooday aw imra'atin yankixuhaa saasay ahayd bay idhahdeen laakiin calaa kulli xaal inay sabab xadiiskan u ahayd qisada noocaasi ma caddoo daliil cad looma hayo oo marka waxa weeye inay sabab u ahayd daliil caddaynaya marka waxa looma hayo marka wixii adduunyada loo hijroodo sawaab aakhiro lagu heli maayo sawaabkii aakhiro iyo ajarkii aakhiro mid lagu helayo ma aha xadiiska fawaa'idka laga qaadanaya waxaa ka mid a in camallada waxaa lagu ictibaarinayaa ay niyooyinka tahay waxaa laga qaadanayaa ruuxa camal falaya sawaabkiisi iyo ajarkiisu inuu ku xidhan yahay niyadiisu qadarkay laag tahay inay ku xidhan tahay waxaa laga qaadanaya camal asaxaya niyala-aan inaan u jirin waxaa laga qaadanayaa hijrada ilaahay dartii loo hijrooday fadligaay leedahay ayaa markaa laga qaadanaya waxaa laga qaadanaya qofka waxaa lagu ajar siinaya ama lagu dembaajinaya ama ashyaada qaarkood ay ku noqonayaan shay mashruuca ama shay xaaraana waxay ku xidhantahay niyada ayay ku xidhan tahay hadday wanaagsan tahay hadday xun tahay waxaa laga qaadanayaa waxyaalaha wasaa'isha ah bimacnaa ashyaada shay ku gaadhsiinaya wax wanaagsan hadduu ku gaadhsiinayo oo waxa uu niyoodo inuu ku gaadho inuu markaa sawaabkiiyo ajarkii inuu ku helaayo lagu ajar siinaayo alwasaa'ilu laha axkaamu lmaqaasid wasaa'ishu waxay leedahay axkaamta maqaasiday leedahay shay mubaaxa haddii la doonaayo daacadii in loogu xoogaysto waxay noqonaysaa waxa weeye inu ajar ku helayo masalan qof baa wax cunaya wax abbaya liyataqawa cala ataaca suu taacadii xoog ugu helo iyo awood wuxuu noqonayaa maajuur niyadaasaa lagu ajar siinaya waman nawaa biakli ilquwa litaacati illaahi falahu maa nawaa ku kastoo niyeeya cunitaankiisa uu wax cunayo daacada ilaahay inuu ugu xoogaysto falahu maa nawaa wuxuu niyeeyuu leeyahay oo ajarkiisii ayuu markaa helaya halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka waatuubu ilayk